heshiiskan wuxuu soomaaliya iyo kenya muhiimad weyn ayuu u leeyahay marka aad fiiriso dhinacyada iskaashiga oo saddexda dhinac ee ahayd midda siyaasadda difaaca iyo waxbarashada intaba waxaad moodaa dhowr laba qodob oo u horeysa inay aada muhiimadda saareyso labada dhinac dhanka waxbarashadana ay soomaaliya saareyso muhiimad aada u weyna ayay u leeyihiin labada wadan sandool dadka inta badan waxay maqlaan heshiise ayaa la galay oo labada dowladood ay wada galeen haddana ma arkaan miro dhalkii heshiisyadaasi kasoo baxay marka heshiiskani maxaad isleedahay waa uu kaga duwan yahay heshiisyadii hore ay labada dowladood ee kenya iyo soomaaliya ay wada gaareen heshiisyada qaar horey ayaa loo soo seexday oo waxaad ogtahay in wasiiradii amniga waagii joogay ay isugu tageen magaalada mombasa iyo xuduudada kuwii nabad sugidda kuwii kale madaxweynihii waagii hore yimid intaba laakiin aada moodo in guddigan oo labada dhinac inaysan waagii xoog saarin hadda ka muuqato in ay dowlada labada dowladood oo dhinaca siyaasadda ay isla jaan qaadeen aada moodo inuu dhaqan galayo heshiisyadii hore waa sax siyaasadda iyo aragtiyada waxyaabo badana lagu kala duwanaa laakiin dhowr fadhi kolka ay yeesheen kadib waxaad moodaa inay isku soo dhawaadeen aada u malaynayso in ay muhiimad weyna ay saareen sidii ay iskula jaan qaadi lahaayeen marka heshiiskan ay seexdeen waa heshiis muhiimad u leh labada wadanba dhinac kasta dhinaca amniga oo cadow ay ka dhexeeyaan maxaan ku irahdaa dhinaca difaaca oo iyadana sidoo kale ah iyo dhanka waxbarashada iyo siyaasadda ma lisdhihi karaa dhanka waxbarashada waxaa faa-iido badan ku qaba dowladda soomaaliya oo sidaan ognahay arday fara badan oo dalkii soomaaliya wax kusoo baratay ayaa markastaba caqabada iyo culays kala kulma markay doonayaan in jaamacadaha wadankan ay ku biiraan
dhanka waxbarashada khaasatan soomaaliya ayaa faa-iido badan ku qabta dhanka waxaad moodaa in skiliska iyo xirfadda shaqo oo ay leeyihiin wadanka kenya inaysan soomaaliya oolin dadka soomaalidana ay u aadaan waxbarasho oo dibadda ah suudaan soomaaliya ethoobiya maleeshiya indiya adduunka dhan ay u aadaan haddii kenya ay si dhow ugu aadaan fursadna ay helaan waxaad moodaa inay inay aada faa-iido aada u weyn ay u yeelanayaan ardada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan jaamacadaha kenya marka yacni waxaad u malaynaysaa meeshaas inay baahi badan aan u qabno dhanka soomaalida waxbarashada skiliska technicalka farsamada dhan kasta oo waxbarasho ku saabsan marka midaasaad moodaa inay aada iyo aada soomaaliya dan weyn ugu jirto dowladda kenya laftigeeda danba ugu jirta leanna ardada meesha imaaneysa waxay bixinayaan wax la dhaho accommodation meesha ay degi lahaayeen waxbarashada fiiga maxaan ku leeyahay lacag bay la imaanayaan jaamacadihii waxay u baahan yihiin in la bixiyo tuition fiiga yacni labada dhanba faa-iido ayay ku qabaan marka sidaasaan filaya sandool heshiiskii labada dowladood waxaa ka mid ahaa arinta xuduudaha oo kale arinta xuduudaha waxyaabaha sida hoose ee looga wada hadlay ama heshiiska lagu cadeeyey maxaa ka mid ahaa heshiiskan waxaa lagu xuso waxyaabaha ay ka midka yihiin xuduudaha iyo isku socodka xuduudaha waxaad moodaa kenya xuduud waxay la leedahay ilaa shan wadan soomaaliya ethoobiya south sudan uganda iyo tanzania soomaaliya iyo kenya xuduudkooda oo qiyaastii lagu tilmaamo lix boqol iyo sideetan iyo kow kilomitr oo u dhiganta afar boqol iyo labaatan iyo saddex mayl iyadana waxaweyaan waxa ay leeyihiin xuduud aada u weyn oo dhinaca security-ga ganacsiga howlo badan ka socdaan marka waa muhiim in laga shiraa kadibna qaab oo security-ga sida laysku ogyahay loo looga wada falgalaa labada ciidan labada custom waxaa ogtahay sida aada ogtahay maalin dhaweed waxaa la galay heshiiskii ahaa east african community inay soomaaliya member ka noqoneyso fududaaneyso isku socodka haddana aada leesugu socdo oo soomaaliya iyo kenya ganacsigana uu socdo laakiin ay muhiimad tahay in la qaabeeyo lagana xaajoodo si hufanna maxaanku irahdaa loo dardargeliyo howshaas muddo badana lasoo ballanqaaday hadda waxaad moodaa in si dhaba howshaas ay u socoto muhiimad qaas ay leedahay dhinaca security-ga iyo dhinaca ganacsiga labadaba